hay-adda ifrax foundation oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dadweynaha horumarinta un f b a ayaa si rasmi ugu soo gabagabaysay tartan kubadda cagta oo ka dhaca magaalada caasimada dowladgoboleedka galmudug tartankan oo socday maalmo ayaa waxaa ka qayb galay kooxaha dhalinyarada degmada ka dhisan iyo xaafadaha kalgedisan magaalada dhusmarab iyadan ujeedka ugu weyn ahay tartankan loo qabtay in kor loogu qaado wacyigelinta bulshada gaar ahaan ka hortegida gudniinka fircooniga gabdhaha lagu sameeyo f jmka u yaqaan iyo diirigelinta dhaqanka wanaagsan ee bulshada dhexdeeda intuu tartanku socday waxaa garoonka lagu soo bandhigay ciyaaraha lagu soo bandhigaya farrimo wacyigelin oo la xidhiidha halista saameynta gudniinka fircooniga gabdhaha iyadoo sidoo kale dhiirageliyey doorka dhalinyaradu ay ka qaadan kara si wax looga qabo laha caqabadaha ka jira gudniinka fircooniga hablaha lagu sameeyo waa kan iskuduwaha barnaamijyada hay-adda ifrax foundation ee deegaanada galmudug xasan cabdiraxmaan fantaas oo ka hadlayay gabagabada kulankan isagoona sheegay inay qayb ka qaadaan si wax looga qabo laha caqabadaha ka jira haweenka deegaanada galmudug labadii kooxood ee ugu dambaysa waxay kala ahaayeen ee kan ku kala baxay ee kooxda markaasi jenyo iyo tawakal ciyaartuuna hal iyo eber ay ku soo dhammaatay waxayna guusha raacday kooxda tawakal ee kaabkan waxaa dhigay hay-adda ifrax foundation waana barnaamij wacyigelineed oo aan ugu talagalin dhallinyarada in lagu wacyigeliyo kahortagga gudniinka gabdhaha dabcan tartankan wax weyn oo ku beddelayay marka la eego dhinaca wacyigelinta hadday ahleed bulshada markaasi oo wacyigelinta oon herar kala duwan hay-addu ay u samaynaysa ayaa waxa ay tahay wakhtigan mid si weyn dhallinyarada markaasi lagu qaada dhigay dhinaca sbortiska oo aan ogsoonnahay doorka uu bulshada ku leeyay dhinaca wacyigelinta nabadhalinta iyo horumarinta bulshadana door fiican ugu jiro marka galabtay ciyaar xiiso badan ayaa meeshan ka dhacday oo laisku jilba murxay laakiin markii dambe garin laba nin kama wada qosliso waxaa guusha ku raacday kooxda tawakal oo ayadu markaasi ciyaarta ku badisay hal iyo eber waxaan aad uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii qaybta weyn ku lahaa ee tartanka qabanqaabadiisa iyo iskudubaridkiisa haddii aanad bahda sboortiga wasaaradda dhalinyarada sboortiga sidoo kale wasaaradda haweenka dabcan waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaya bulshada caasimadda oo inta maalmood uu tartanku socday u soo daawasho tagay marka tartanka si guula ayuu noogu dhammaaday hay-adda ifrax foundation ayaa ku howlan si wax looga qaba laha caqabadaha ka jira deegaanada galmudug ku gadaaban haweenka soomaaliyeed gaaraan ku reer galmudug iyadoona xoogga la saarayo dhiirigelinta iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada si looga hortago caqabadahay wajahayaan hablaha soomaaliyeed gaaraan ku reer galmudug ee la xiriira gudniinka fircooniga loo yaqaano f j m-ka